gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo samafalka degmada ceelbur ee gobolka galgaduud maxamuud ciise geeli ayaa kormeer ugu tagay howlwadeeno ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug oo talaal ka wada deegaano hoostaga degmada ceelbuur talaalkan ayaa laga sameeyey deegaano dhowr ah oo ka tirsan degmadaasi ceelbuur doctor ibraahim daahir cusmaan oo kamid ah dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug ayaa ka warbixiyey talaalkan ay ka wadaan deegaanada galmudug runtii maanta aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta gudanayno mid ka mida waajibaadkii runtii qaranka oo maanta aan deegaankan aan ka wadno tallaal ama faksiin wax loo yaqaano waxaa jira marka laba cudur oo runtii deegaamada aad iyo aad runtii dhib ugu haya cuduradaasna waxaa ka mida cudurkan loo yaqaano c c b b ama contagious caprin bloronemonia cudurka loo yaqaano aadka runtii xoolaha faraha ba-an uga haya dhimashada faraha badan keena iyo cudurka loo yaqaano b b r oo runtii asaguna ka mida cudurada endemig ah oo wadanka sida caadiga uga jira maantana waxaan joognaa deegaanka loo yaqaano tuulo oman horena deegaamo fara badanaan xoolaha uga soo tallaalnay oo hoostaga degmada ceelbuur ay ka mid yihiin luufdaaje goollangoonle deegaamo fara badanaan runtii aan xoola ka soo tallaalnay maanta marka waa deegaankan wuxuu ka mid yahay deegaamadii aan faksiinka aan ka sameynaynay waxaan rajeynaynaa inaan horay usii wadno oo deegaamo fara badan aan talaalka gaarsiino si reemiyigu ku nool xoolahan dhanka kale qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay talaalka xoolaha ayaa u mahad celiyey wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka galmudug xoolaha maanta la tallaalana deegaamo daris ahoo badan ayay ka yimaadeen intii laga gaaray waxay ka yimaadeen tuulo ooman oo rugta wax lagu tallaalaa ah waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay idmo suurtagalka ah laysu soo daba dhigo wax ka qabashada xoolaha dhibaatadooda maamulka degmada ceelbuur iyo tallaalka sharafta leh oo ay noo fuliyeen iyo maamulka waad ku mahadsan tihiin